بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته halkan waxaan idinku soo gudbinaynaa cajalada sideed iyo tobnaad ee siirada rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaan inoo soo jeedinaya walaalkan sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun waayo runtii xaqiiqada jirta waxa weeyaan muslimiintu mawqifka siyaasiga marka kan way ku guulaysteen sagaa maka hadday galaan iyo haddaanay galin waayo waxaa kaga mid ah n hadday maka galaan ma waxa muuqanaysa cududii muslimiintu inay tahay xataa qurayshtii ugu adkeyd inay ka cashatay oo loo ogolaaday meeshii laga soo eriyey shalayto iyagoo xooggooda wato inay soo galaano ka amraystaan xataa haddii laga celiyo marka kanna waxaa caddaanaysa yani muslimiintii koox yaroo meel lagu weerweeraray inaanay hayn maanta iyagoo ciidamadoodii iyo waxoodii wata xataa ibn guri ka galay inay galaan magaalada makaa mar kasta mawqif siyaasi oo carab iyo dunida gaadha ayay muslimiintu taagan yihin qorayshna tan waa fahamtay waxaanay u aragtaa inay tahay un iyagoo la dullaysanayo haddii maanta sida tan ciidanka muslimiinta ay meesha kusoo galaan markaase waxay idhahdeen marnaba soo geli maaya nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu isku dayay laakiin mawqifkiisa inuu in badan sharxo wuxuu kaloo diray baa la dhahdaa nin la yidhaahdo kharash ibnu umaya oo isna khuzaaciya si uu ugu sharxo mawqifka muslimiintu sayta quraysh waxaaba isku dayday baa la yidhi ninkaa isagaa inay disho laakiin axaabiishti axaabiishtu waa maaha xabashi waa dad dega nisba lilxibsh maka agagaadkeeda quraysh kalka wadaaga la ahaa ayaa tidhi dee ninka iyagan la dili maayo hala daayo kadib nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu doonay inuu u diro cumar bin alkhaaab cumar wuxuu sheegtay markaasi ilaahay rasuulkiisa iyo nimankani quraysh anagu alaab rasmiga dhan dhex taalla xataa nimankii reer banu caday qoladii u ka dhashay xataa reer banu caday inay ima difaacayaan anigu waxaan xidhiid nimankaa gaal iyo muslimaalku waa xidhiid lahay waa go-ayeen cid kale u dir cusmaan ibnu cafaan ayuu markaa nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inuu diro oo isagu uu wargeeyo cusmaan ibnu cafaan markii la diray mexda waxay iska heleen aban ibnu saciid ibn alcaas ninkaas baa markaa magangelyo siiyey ilaa quraysh warka ka gaarsiiyo quraysh waxay kaloo u ogolaatay inuu tawaafo cusmaan cusmaanna wuu diiday oo wuxuu yidhi anigu tawaafi maayo nebi maxamed waan tawaafin calayhi salaatu wasalaam wuxuun baan tawaafi karaa haddii la ogolaado in nebigu alayhi salaatu wasalaam soo galo oo tawaafo nebiga horti anigu marnaba tawaafi maayo qurayshi markaa cusmaan dib bay udhigtay shaayacaad ama warar baa soo baxay sheegayaba in cusmaan la dilay nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii buu isugu yeedhay markaas isagoo bayca heshiis la gelaya geed baa la yidhi samura geed surca hoosteed ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii heshiis kula galay uu kula baayacsamay cala almowt maanta inaan nin noqonin inuu geeriyoono mooyaane riwaayaadka qaarkoodna waxay sheegayaan cala an laa yafiru wuxuu ahdi kula gelaya nin kasta saxaabada ka mid a inaan la cararin yani mowtiyo inaan la cararin waa islaalkii waxaa la yidhahdaa kun iyo afartii boqoloo ninba nabiga calayhi salaatu wasalaam bay heshiis la galeen waaxid min almunaafiqiin munaafiq caan oo weyn oo la yaqaana aljad ibnu qays ninkii la odhan jiray sida saxiixu muslim uu tilmaamayo ninkan oo qisas badan leh oo qisaska nifaaqa ku saabsan waa ninka yidhaahdaan sababtiisay kusoo degtay alaa fi lfitnati saqatu waina jahanama lamuxiitatu bilkaafiriinka aayaadkaasi ninka la yidhahda way kusoo degeen markii romanskii xaggaa la qaban intuu nabiga u yimi yidhi aniga hablaha cadcad haddaan rako dhibana kala gaadhayse yaan lay fidmaynina xaggaaba qolada ayaan lay kaxayna aayaadka qur-aanka kusoo degayeen calaa kulli xaal abjad ibnu qays waxaa la yidhahdaa maalinta hal gorof lagaskeed buu isku gudbaa la yidhi isagu heshiiskaasi nabiga lama gelin calayhi salaatu wasalaam kole waxaa saxiixa un inaanu heshiiskaasi nabiga la gelin saxiixa riwaaya saxiixa kusoo aroortay qolada taarikhyahanaduna waxay kusii tilmaamaanba meelahaasi inuu ku dhuntay saxaabadii baycada markuu nabigu yihi heshiiska ayaa ila gelaya waxaa la dhaha sanaan ibnu cabdillahi ibnu wahab ilasadi ayaa ugu horeeyo nabiga calayhi salaatu wasalaam heshiiskaasi la galay dabeetana saxaabadoo dhami baycadaasay la galeen waa maalintuu nabigu kula antum khayru ahli lard dadka dhulka kor saaran idinka u khayr badan buu nabigu kula calayhi salaatu wasalaam laa yadkulu naara in sha allah min asxaabi shajara axad من الذين بايعوا تحتها إيه إن شاء الله وقفنا النار تكجل ما ينبي كلها مما أنت هلكن هشيس يقول قلي وقوى إلهي سبحانه وتعالى وقرآن كخذوا الرمية إيه بيعة الرضوان نبي قال لك عليه الصلاة والسلام markii ugu dambaysayna nabigu intuu labadiisa gacmood isagoo isku dhuftay isagoo geedkii hoos fadhiya ayuu yihi haadihi licumaan taasina cusmaanka maqan anaa u qaaday buu nabigu leeya alayhi salaatu wasalaam markii baycatu ridwan la galay in yar kadib bana quraysh abaarun bay yara haysa oo yara xabsida cusmaane way soo daayeen dabeetana iyadoo muslimiintii dagaal ay u diyaar garoobeen ayuu yimi haddana cismaan la soconaya waan la dilin shaayica iska ahay warku turkuteen ayuu ahaa waa la dilay quraysh rag badan bay soo dirtay baa la idhaha lilmufaawada raggii ay usoo dirtay heshiiskan iyo bal wada hadalka inay nebiga la galaan waxaa kamid ahaa curwata ibnu mascuud asaqafi ninka la idhaahdo curwa ibnu mascuud asaqafi curwata ibnu mascuud asaqafi waa nin reer banu saqiif ka tirsan odayadoodii ugu waaweynaana kamid ah bale waxay kuba sheegaan mufasiriinta qaarkood labada nin ay lahaayeen lawla unzila caleyhi rajulu min alaqryati kuway sheegayaan labada nina labada magaalo waaweyn mid kamida mu qur-aan kusoo dego curwu ahaa bay idhaahdaan curwaa loo soo diray dabeetana nabiga caleyhi salaatu wasalaam buu yimi maxaa la idhaha curwa nabiga in badan buu la hadlay isagoo le waxaanaad la socoto cid la socoto lama arag maxamed oo waxaan aad wado nin tolkii intuu dagaal ula yimaado gunta ka jira adiga mooyaane horta carab laguma hayo nin tolkii intuu u yimaado dagaal unula yimaado raba inuu gunta ka jiro adiga mooyaane cidi kuma arag waxaan se kuu sheegayaa buu yidhi hadday ta kala noqotona waxaan aad wadataa buu lahaa waa awbaash waa koox yani waxaan naf lahayn xashiisha baad soo urursatood meesha wada warag hadday tahaleeshaan kuwan wax kaa celin maayaan buu lahaa saxaabadii nabigu ku leeyahen waa sa xaabo waxaanaad wadataaye rag hadday heshaan kuwani wax kaa celin maayaane waa kaa carari doonaan waa layidhi abibakar baa ka xanaaqay abibakar iyo la fadhiyey markaasuu maalintaa erey xun buu ku yidhi baa lihi amsus badra lata buu ku yidhi waa erey runtii aan afka ku macaanayn anaxnu nafiru canhu meeshaa xunuuga buu yidhi ma adiga ma anagaa ka cararayna buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ma anagaad naleedahay nabiga ka yaacaya oo u gargaari maayaan wuxuu yidha la yidhi war waa kuwa ninka kale ninka sidan i caayaya waa kuma waxa la yidhi waa abubakar wuxuu yidhi ama waladii nafsii biyadihi lawlaa yadun kaanat cindii lam ajzika biha la ajabtuka abibakar nin aada u fiican abibakar waxaa la yidhahdaa min xaysu abc nin kulul bu ahaa aad u kulul markuu cadhoodo weliga ayuu ahaa laakiin wuxuu kaloo ahaa dee ummadda nebiga dabadeed alayhi salaatu wasalaam ninkii ukhayr badnaa abkululaade wuxuu ahaa ninkii dadka ukhayr badnaa bacda nabiya alayhi salaatu wasalaam abubakar markaa shaksi aada u xidhiidh badan oo mujtamaca xidhiidhiya oo wanaagga ka shaqeeya ayuu ahaa curwa markuu yidhi waa kuwa ninkan sanicaayo lagu yidhi waa abibakar wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartee abibakar buu leey yani abaal buu igu leeyahy gacan buu hore igu geysto aanan uga abaalgudin buu yidhi sidaa ogeed nin kale haddaad tay maanta waa kuu jawaabi lahaye laakiin haddaad abubakar noqotay adiga kula hadli maayo buu yidhi yani wanaagii hore oo abibakar samayn jiray buu tilmaamaya inuu ninkana abaal ku leeyahay oo rabbu abaalka u gala uu yahay dabeetana wuxuu leeyahay haddaanaba abaal hore igu lahayn maanta waan kula hadli lahaa adiga waxaan kuugu dul qaadanaya abaalkaad igu lahayd baan kuugu dul qaadanaya nabiga alayhi salaatu wasalaam buu lasii hadlay baa la yidhahdaa isagoo gacanta gadhka nabiga taataabanaya say sheegaan culimadu markaasuu mugiirata ibnu shucba dhinaciisa taagan baa gacanta ku dhuftay baa la yidhi oo yidhi war kada gacantaada xule nijaasta gadhka nebiga dabeetana wuxuu yihi waa kana waa kuma waxa la yidhi waa mugiirata ibnu shucba nin la yidhaahdo waxa ku yidhi yaa gudur mugiira markaa uu caayay khayin iyo adigu hayla hadli buu ku yidhi mugiira waxaa la yidhahdaa intaanu soo islaamin wuu yaro burcadeeyey oo isagoo burcaduu niman helay dabeetana rag buu laayay baa la yidhaahda intuu rag laayay buu xoolihiina ka qaaday dabeetana isagoo ragna laayo dhiig rabo xoolihiina qaaday ayuu islaamnimadu soo gaadhay markaasuu islaam xoolihiina isagoo wato xataa ula tegay bay ku tilmaamay nabiga caleyhi salaatu wasalaam dabeetana nabigu wuxuu yihi islaamnimada waan ka aqbalaya laakiin xoolahan dad aad soo dhacday kaa yeeli maayo marka mugiira waa isku reer waa ibnu akh buu yahay curwa muhiira markaa waa ninkii loo soo doontay markii raggii uu ninkan ilaahiye waxa kan markii uu loo sheegay layidhi kan nabarka kugu dhufanayana waa muhiirat ibnu shucba ayuu wuxuu leeyahay qudur iyo khaayin iyo adigu dhibtaad geysatayba weli maad maydhine abaana ceebtaadi maydhin baad weliba adigu saayaya hadlaysaa yani weedhayba tilmaamaysa calaa kulli xaal curwa waxaa la yidhahdaa meeshii buu daraaseeyey indhe indheeye wuu noqday wuxuu u tegey nimankii quraysheed wuxuu ku yidhi qurayshay ay qowm wallahi laqad wafadtu cala lmuluk buu yidhi wawafadtu cala qaysara wakisra wannajaashi wawallahi wallahi in ra'aytu malikan qatu yucadimuhu asxaabu ma yucadimu asxaabu muxamadin muxamada wuxuu yidhi qurayshay tolkayow boqoradan agagaarkeen iyo dhulka joogo oo dhan anga waftigaan wada tegay bu leeyi yani ninkan reer taif o dhan waa odageedii wafti waan ugu wada tegay bu leeyi duwalka hareera inaga xiga boqortooyadii kaysare romansk waan tegay bu leeyi tii kisre ee bershiyan kale waan u tegey tii xabashidee najaashina waan u tegey saddexda boqor ba anigoo waftiya waan u tegay bu yidhi weligay ma arag bu yidhi boqor loo weyneynayo oo asxaabtiisa iyo dadkiisu ay u weyneeyaan sida ay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa u weyneynayaan yani wuxuu tilmaamaya ninkani boqorradu de waa niman lacag iyo askar iyo ciidamo iyo wax la hoosaaso dadka kasab ku wata laakiin nabi maxamed dadka diin buu ku wada alayhi salaatu wasalaam diin baana lagu jecel yahay wuxuu leeyahay markaa isagoo aan boqor ahayn oo waxba wadanin haddana cidda la socota siday u tacdiiminaysa u weyneynaysa u jeceshahay boqorradu looma weyneeyo buu leeya boqor sidoo kan loo jecel yahay anigu maa soo arag buu leeyahay saa daraaddeed wuxuu sheegayay ba la yidhi wuxuu yidhi maan arag bu yidhi candhuuf mu tufin ilaa iyo dhulka uma dhicin bu yidhi sacad min bay ku dhacdo isku masaxayaba laga barakaysanaya bu leeyahy nabiga alayh salaatu wasalaam waysadiisa bu leeyahy mu weysaysanin ilaa iyo waysada ka daadata nabiga alayh salaatu wasalaam waa la kala boobay yani aasaarta nabiga alayhi salaatu wasalaam in lagu tabarukaa shariica waa banaan tahay saxaabadana way taban jirtay laakiin aaaru saalixiin wax soo arooray ma jiraan yani wadaad waysadii laismarmariyo ama andhugtii la ismarmariyo iyadu ma jirto abibakr ba weynaa muslimiinta o tii saciidna isma marin idan weli ka weyn abibakr oo imanaya ma jiro dadkii muslimiinta ah ummadda tan nabiga alayhi salaatu wasalaam dabadi abibakr sidiiq baa horeeyay iyo cumar iyo raggii la yaqaanay raggaa cidna waysadood ma qaadan cidna wax isma marinin laakiin ilaahay rasuulkiisa waa la ismarmariyey iyada taasi waa qadiyo xujadisan waana lagu tabarukay waysadiisa iyo canduuftiisa iyo xataa qaarna kaadidiisa xada nabigu ka heliyay alayhi salaatu wasalaam calaa kulli xaal wuxuu leeyahay ninkan sida loo weyneynayo wayse may weysaysan bu leeyahay ilaa biyaha ka daata xataa waa la ismarinaya bu leeyahay oo cid baa ismarinaysa marka sida ninkan loo raacsiisan yahay cid loo raacsiisan yahay ma arka bu leeyahay khita fiicanna wuu idin sheegay oo ah war waxba idinla dagaalamayo waxna idinka dooni maayo waan cimraysanaya waan iska tegayaaye u ogolaada qurayshi weedhaasi kumay qancin waxay qurayshi soo dirtay baa la yidhahda haddana nin la yidhaha xulays ibnu calqaba alkananiy axaabishtan baa la socota ninkii odayga u ahaa isna waa yeeladii reeraha ayay kolba nin soo qabanaya waayeelkaasaa lasoo diray ba la yidhi waayeelkaasoo soo socda markuu nabigu arkay calayhi salaatu wasalaam axaadiiska bukhaari uu sheegay o kale ninkaasoo soo socda markuu arkay ayuu wuxuu yidhi ninkan inagu soo socda waa nin kamida dadka weyneeye kacbada iyo xurmadeeda iyo xajka iyo cimrada iyo arrimahaasi dadka caqiidaysan xooga weyneeye weeyaane ka horgeeya buu nabigu yihi xoolihii ishcaarka lagu soo sameeyey xoolihii dee xoolaha marka ay xajka ku socdaan ee hadyiga yihiin qalaaid baa loo soo xidhaa waa lasoo ishcaariya yani astaamo muujinaya inay yihiin hadyi la rabo in lagu soo galo kacbada bay leeyihin marka xoolaha ka horgeeya buu nabigu yihi alayhi salaatu wasalaam oo talbiye kala hortaga labayk allahuma labayk idinkoolo iyo xoolahaas shacaar kale ka horgeeya buu yihi nabigu alayhi salaatu wasalaam ninkaasoo soo socda ninkii markuu arkay talbiyadii iyo xoolahan caynka weegiyin iyo nimankan aragtidooda mabuu soo gaadhamee dhexdu iska roge wuu ku noqday qurayshay buu yihi waxaan arkay geeli oo galaaydiisii wato oo kacbada lagu wado war ma maanta xoolihii kacbada lagu waday ee la rabay in hadyiga la qalo ma maantaad diideen buu leeyahay inaad joojitaan marna uma arka bu leeyahy nimankan talbiyada qaadaya caynkana in laga celiyo kacbada in laga celiyo waxay ku yidhaahdeen ba la yidhi sida musnad imam axmed sanad xasane uu ku warinayo ijlis inama anta carabiyun laa cilma lak waar fadhiiso reer miyi baa tahay oo madow aan waxba garanayn baad adigu tahay iska fadhiisan la yidhi waa xaabistii reermihigii meesha kuwa quraysh ku eegaansanaayo dhan adaygoodii marka waxay leeyihiin siyaasada iyo qaabka raga sumakriyo adi waxba garanaysid bay idhaahdeen halka iska fadhiistaa lagu yidhi quraysh waxay soo dirtay baa la yidhi haddana laba nin oo kale makras ibnu xafs in la yidhaahdo ayay soo dirtay waxay ka soo dabageysay ba la yidhi haddana suhayl ibnu camar suhayl ibnu camar na saxaabiya macruufa weya suhayl waa ninkaynu ku soo maray zawda bint zacma umahaat lmuminiin haweenaydii kamid ahayd maalintii beder markii lasoo qabtay waa ninkay lahayd war maad si sharaf lagu dhimataan maxaa idinkoo sidaan idin xilxidho ku keenay suhayl ibnu camar saxaabi buu ahaa aad u aftahana markan waa gaal marka waxa la dhahaa quraysh waa ninkii u hadli jiray markay aftahannimo noqoto ninka geedka la fadhiisiiyo oo quraysh u hadla ayuu ahaan jiray marka nin geed oo aad u hadal yaqaana buu ahaa qurayshi markaa suhayl ibnu camar bay dirtay waxay yidhahdeen bal suhayl reerbihii u ahayo waxba garan maaye erad geedka tagoo reerka afkiisa kusoo hadal markuu nabigu arkay calayhi salaatu wasalaam suhayl ibnu camaro soo socda ayuu magaciisa ka tafaa'ulay dabeetana wuxuu yihi laqad sahula lakum amrukum arrinkii ilaahay waa inoo fudaydiyey buu nabigu yihi yani suhayl magaca sahala yani sahula waa fududaaday ayuu ka yimi waa yani ninka magaciisii ayuu nabigu alayhi salaatu wasalaam ka tafaaul ka sameeyey markaa wuxuu leya mar haddii ninkaaba lasoo diray ilahay arrinkeeni waa inoo fudaydiyey buu nabigu yihi alayhi salaatu wasalaam laqad araada alqawmu sulx xaytu bacatu hada rajul wuxuu nabigu yihi ba la yidhi alayhi salaatu wasalaam nimankii qurayshi heshiis iyo wanaag bay doonaysaa mar hadday ninka ka soo direen yani dhaqamada la yaqaan waxaa kamid a kheyruhu rag baa jira markay nabada doonayaan raggaaray diraan colaada marka la doonayana mid garta cuyib u celiyaa la diraa yani qof aan waxba ka goyno macangaga ayaa la diraa wanaagga marka la doonayana qof wanaag ka taliso sama ka taliso la yaqaano halku fadhiisto in khayr ka soo baxayaan ayaa la diraa suhayl ibnu camar wuxuu ahaan jiray ragga wanaagga ka taliya raga caqliga badan ee wanaagga ka taliya ayuu ahaan jiray walidalik ayuu nabigu markuu arkay suhaylo soo socda wuxuu yihi mar haddii suhayl ba lasoo diray qurayshi waxay raadinaysaa sulx iyo wanaag bay doonaysaa suhayl waxay quraysh ku soo dirtay waxaad heshiis doonaysao kala gal bay idhahdeen laakin hal mid ah hal midi heshiiskaaba inay ku jirtaa sanadkan in muslimku noqdo heshiis nimankaa la soo gal laakin bisharta heshiiska maxaa u asaasa sanadkaa maanta ah inaanay cimrada soo doonanin ee halkaa ay joogaan inay dib uga noqdaan suhayl ibni camar wuu yimi dabeetana wuxuu nabiga la galay calayhi salaatu wasalaam heshiis dheer qurayshi intii heshiisyadani socdeen in badan bay kooxa kamid isku dayeen inay wax weeraraan ama ay dagaal ridaan laakin ilahay baa badbaadiyey subxaana watacaala wuxuu yimi meeshii dabeetana waa la wada hadlay muddo markii la wada hadlayeyna waxbaa lagu heshiiyey markii la heshiiyey nabiga alayhi salaatu wasalaam wax lagu heshiiyey ayaa waxaa la rabay heshiiskani inuu qoraal noqdo markaasi oo la qoro heshiiska markii qoraal laga dhigayey ayaa waxaa loo yeedhay caliy bna abi aalib dabeetana waxaa la yihi heshiiskii buu nabigu yeedhinaya calow qor wixii suhayl ibna camar lagula heshiiyey qaabkii loo siyaaqaynayay ama loo qorayey heshiiska ayaa muran ka bilaabmay markaas nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi waxaad qortaa cali baa lala hadlaya bismi illaahi araxmaan araxiim qor buu nabigu yihi yani warqada heshiiska halka ugu sarraysa waxaad ku qortaa maxay bismi illaahi araxmaan araxiim suhayl ibni camr wuxuu yihi sug ama araxmaan fawallahi ma adri raxmaanka aad sheegtay buu yihi ilaahay baa ku dhaartay anugu garan maayo waxay tahay ee waxaad qortaa bu ley waxay carabi qoraysatay waxaad qortaa bu yihi bismika allahuma magaca allaana ku bilaabanay qor buu leeyahy yani sifadana araxmaan raxiim ee ilahay isku sifaynayu diiday qaaluu wama raxmaan waa ka qur-aankaba ilahay ku tilmaamaya inay yidhaahdeen raxmaankanaad sheegaysa waa kuma marka sifadaa waa diiday wuxuu ihi taa anugu garan maayo waxaan garanayaa bismika allahuma ee sidaa qor waana taynu qoran jirnay taasi muslimiintii way taxanaaqeen waxay dhaheen ma maanta yidhahdeen raxmaan raxiim la qori maayo wallahi laa naktubuha ilaa bismi illahi raxmaan raxiim bay dhahay ila waa la joogaa meesha ilaahay baan ku dhaartay waxaan bismi illahi raxmaan raxiim ahayn inaan la qoraynin nabigu calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha aan keensanaynin wax weyn wax shareeca ama caqiide la buriye aan keensanaynin waxba iskuma adkeyn jirin wuxuu yihi uktub bismi llah bismika allahuma u qor buu yidhi sidan uu rabo magaca allaan ku bilaaban ma annagaa magaca alla diidayna mar hadday tahay araxmaan raxiim inta muranku ka taagan yahay kaa reeb buu nabigu yihi bismika allahumada qor sii baa la qoray dabeetana wuxuu yihi waxaad qortaa hada ma maa qaada calayhi muxamadun rasuulullah kani waa wixii uu kula heshiiyey muxamed oo ah ilaahay rasuulkiisii anoo qoraya ayuu sahayd yihi sug sug sug wallahi law kunaa naclamu anaka rasuul allahi ma sadadnaka can lbayt walaa qatalnaak walakin uktub muxamed ibnu cabdillah ilaahay baan ku dhaartay buu yihi haddaanu ognahay inaad ilaahay rasuulkiisa tahay kumaanan diidnayn buu leeya inaad kacbada timaado iyo masaajidka inaad timaado kumaanan diidnayne xaaga hore annaka yaanu qoraynahay rasuulullahi ila ka tur buu leeya maxamed oo in cabdillah ya qora buu leeya maxamed bin cabdillahi ku qor meesha oo rasuulullahi ila ka reeb dabeetana nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam wallahi inii larasuulullahi wain kadabtumuuni ilaahay baan ku dhaartay ilaahay rasuulkiisii baanahay xataa haddaa i beeritaanna ilahay rasuulkiisii baanahay qor buu ku yidhi muxamed ibnu cabdillahi u qor cali baa wuxuu yihi wallahi inaanan qoraynin sideedaasay u qoraanaysa muxamedun rasuulullah sahil ibnu camarna waa diid wuxuu yidhi anigu haddaan ilahay rasuulkii idiin rumaysnahay dee maanta wadahadal ma taagnaadeen ee waxaynu isku haynaaba waa rasuulnimadaad sheeganayse magacaaga qoraan ninka ayagaanu qoraynahay calina waa diiday inuu masaxo nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ba la yidhi cali warbali tus nabigaa gacantiisa ku masaxay markaa rasuulullahi ka jaray intii la socotay nabiga alayhi salaatu wasalaam baa ka jaray maxamed ibnu cabdillahi gaa wadaa baa la yidhi maxamed ibnu cabdillahigaasiya bisa ku qoraato wuxuu nabigu yihi alayhi salaatu wasalaam waxaad ku qortaa ala an takhlu baynana wa bayna albayti fanatuufa bih inaad noo banaysaan inaanu tagno xaramka oanu soo tawaafno suhayl ibn camr wuxuu yihi wallahi la tataxadath ilcarab ana akhadna tagba carabi marnaba ku sheekaysan mayso waa nala sanduleey ama waa nala qasbay ee qora buu yihi sanadka soo socda sanadkan ma yeelayo in la yidhaahdo inta loo yimi baa qasab lagu galaye waxaan aqbalaya in la yidhahdo inta loo yimi baa heshiis lagu galay marka sandulle nagu geli mayside noqo sanadka kan inaanu kuu banayno xaramka aad timaado unu kuu banayno laakiin sanadka soo socda ah tii baa la qora sanadka soo socda in heshiisku ahaado suhayl wuxuu yihi wcala anahu laa yatiika mina rajul wain kana cala diinik ilaa radatahu ilayna waxaad kaloo qortaa bu leeya inaan nin ku iman annaga naga mida quraysh ka mida xataa diintaadana ha haystee ilaa iyo inaad noo soo celinayso heshiiska ku dar waa muslimiintan lagu haysto maka iyo dadka soo islaama iyo waxaas qof damba hijrooda inaan la aqbalin waanu ka daba imanaynaa qof kasta yani waxaa loo dhaqmayaa laba dawladood oo dawladnimo dawlada kale ay ictiraaftay oo cid waliba meesheeda degantay marka wixii naga soo baxsade ee xadka kasoo gudbay idinka idin yimaada inaad soo celinaysaan qor buu leeyahy waxalaaliya wixii muslime xagga iyaga ka yimaada idinka idin yimaada inaad soo celinaysaan muslimiinti waxay idhaahdeen subxaan allah kayfa yuraddu ila lmushrikiina waqad jaa muslima ilaahay baa xuma kawfale say caqligaba u gashaa nin muslim oo gaal ka soo cararay dib waa loogu celiyo war waxaasi caqligama gasha bay idhahdeen isna wuxuu leeyahay saas baan idinkula heshinaya wax allaaliya waxay naga yimaada inaa celisaan murankiiyoo taagan oo uu leeyahay heshiis waynoo kaasuna wax kale ma yeelayo ayaa halkaa waxa ka soo baxay abujandal nin la idhaahdo abujandal odaygan heshiiska gelayaa dhalay suhayl ibn camar baa ka dhalay abujandaloo silsilada jiidanaya lagu xidhay oo xabsi ka soo baxsaday baa halkaa ka soo baxay waa nin muslima oo markuu islaamay la xabsiyey oo dabeetana la ciqaabayo maka lagu hayay oo markayda maka dagaaladan iyo waxaan qorayshu soo baxday jaanis helay oo soo baxsaday oo maqlay muslimiintii hadday soo dhawaadeen ay maka agaarkeeda joogaan oo isla mar wal ciidanka muslimiinta aad isku dhex tuurti halkaasi aad ka raacde abujandalo xadkihiisii iyo wato quyuudiisii ayaa soo galay maka xaggeeda hoose ka soo baxo muslimiintu isku soo dhex tuuray سهيل بن عمر وحولي هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي waxaan heshiisku la galoo dhanna kaasi baaba ku eegayaa buuri waa kii u horreeyey ayaa raba inaad soo celiso heshiiskeennu wadagalle kanbuu ka bilaabmaya waana kii ugu horreeyey heshiiskiina weli ma dhammaanin formaalitigii baa qoraalka af ahaan waa ka dhammaaday araadii la isweydiidaystay laakiin formaalitigii baa weli socda waa kan nabigu wuxuu ku yidhi alayhi salaatu wasalaam ina lam naqdi lkitaaba bacdu weli qoraalkii maynan dhammayn buu yidhi wallahi idan lam usaalixaka cala shayin abada buuse soo tagay marka haddaad taa yeeli weydo wallahi inaanan weliga heshiista maba kula gelin buu yidhi halkaasuu baxay suhayl ibni camarna kaa maanta haddaad yeeli weydo dee malaa nin kale hadduu ahaan lahaa inun baabu yara dabdabcilaa waana inankiisii oo isagu xidhay weeyaan kan meesha maraya weli markaa kaa haddaad maanta diiddo heshiis dambe aan kula gelayaaba ma jirto nabigu alayhi salaatu wasalaam markaa qaab codsiya buu udhiibay faajishu lii buu yidhi haddaba kan aniga iyo galow kan yani iisii daayo adigaan kaa codsanayaaye iisii daayo midkan iyo galow maana bimujusin laka buu yidhi marna ku ogolaan maayo yeeli maayo inaan kaa ogolaado qaala bala fafcal may waad ii ogolanaysaa yeel buu nabigu ku celiyay may buu yidhi maana bifaacil marna ku yeeli maayo makras ibnu xabsigii ka soo horreeye la socday suhayl ibnu camarka wada socdeen ayaa markuu arkay isagoo nabigu ninkan baryo la io golow kan oo siida ayuu yidhi bal ajaznaahu laka kii kalaa yidhi waa ku ogolaanay ka hayso odaygii waa la marsi waayey suhayl ibnu camar ah bayeel ayuu isa soo taagay kii kale waa ogolaaday laakiin suhayl waa diiday marna ma aqbalaya buu yidhi kan heshiiskii baa markaa la galay heshiiska waxaa kaloo ka mid ah toban sannadood inaan la dagaalamin toban sannadood in dagaalka la joojiyo oo quraysh iyo muslimiintu aanay isdilin oo dadkao dhami uu nabadgelyo wada helo waxaa kaloo ka mid ah wax allaaliya wixii quraysh ka yimaada iyadoo aanu soo fasixin weligiisii iyo ciddii arrinkiisa haysay ee islaamo xataa diintana ha qaataane raga in dib loogu soo celiyo quraysh wixii muslimiinta se ka yimaada ee quraysh xaggooda yimaada inaan muslimka lagu soo celin annaga kanaga yimaada waa soo celinaysaan bay leeyihin idinka idinka yimaado se idinku soo celin mayno waqora buu nabigu yihi waa aqbalay waxay yidhahdeen waxay inoo qortaa in dhexdeena cayba makfuufa yani inaynu kala nabad galno oo aanu jirin laa islaala walaa ihlaal tuugo iyo seef iyo waxba toona inaanayna dhex marin waxaa kaloo ku qortaa baa layidhi heshiiska ninkii doonaya safka nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam inuu heshiis ka galo inay u banaantay ciddii rabto safka quraysheed inay kasoo galaanna inay u banaantay yani heshiiska aynu wada saxeexanay qabiil kastoo yidhahda xagga maxamed baanu marray heshiiska in lagu dabaqayo iyana raacaya qabiil kastoo yidhaahda safka quraysheed baanu gallayna in lagu dabaqayo heshiiskaasoo ay raacaya waa la yeelay khuzaaca oo markii horeba aynu nidhi xilfoodaag hore iyagiio reer binu hashim ka dhexayn jiray iyagu waxay yidhahdeen waxaanu la heshiis gallay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam dhankiisa ayaanu gallay banu bakr oo iyagana qabiilka isdili jireen waa laba qabiilo ishayay marka horeba iyagoo colaada dhex taale khuzaaca iyo bani bakr oo bani bakr kuwa la yidhaahdana oo reer kanaana waxa u gargaari jiray quraysh iyaguna bani bakrna waxay idhahdeen safka quraysheed baananana ka gallay heshiiska heshiiska waxaa kaloo ku jira baa la yidhi inaad sanadka naga noqoto oo aad maka gelin sanadka soo socda inaad timaado markaad imanaysana inaanu kuu banayno kacbada iyo intan oo dhan inaanu kaaga baxno adig khuzaaca oo markii horeba aynu nidhi xilfoodaag hore iyagiio reer binu hashim ka dhexayn jiray iyagu waxay yidhahdeen waxaanu la heshiis gallay nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam dhankiisa ayaanu gallay banu bakr oo iyagana qabiilka isdili jireen waa laba qabiilo ishayay marka horeba iyagoo colaada dhex taale khuzaaca iyo bani bakr oo bani bakr kuwa la yidhaahdana oo reer kanaana waxa u gargaari jiray quraysh iyaguna bani bakrna waxay idhahdeen safka qoraysheed baananana ka gallay heshiiska heshiiska waxaa kaloo ku jira baa la yidhi inaad sanadka naga noqoto oo aad maka gelin sanadka soo socda inaad timaado markaad imanaysana inaanu kuu banayno kacbada iyo intan oo dhan inaanu kaaga baxno adiga iyo asxaabtaadu inaad soo gashaan saddex maalmood oo qura inaad joogtaan saddexdaa maalmood oo qof waliba uu sito silaaxu raakib oo suyuufta aan mar qura laga bixinaynin galkeeda nin seef bilaa gala sidan kara aanu jiraynin waa la aqbala heshiiskiisaas bay muslimiintu ku galeen qodobada noocaasiya waana heshiiskaa sheegaya inay sanadkan muslimiintu noqdaan sanadka dambe un inay u ogol yihiin inay yimaadaan oo muddo saddex maalmood inay maka joogaan heshiiskani wuxuu keenay markaasi qodob aada muslimiinta agtooda xasaasiyaad badan baa heshiiskan markuu nebigu la gelay ha ka yimid saxaabadii dhowr ruushayba way aqbali kari waayeen nebiga la joogay alayhi salaatu wasalaam waxay aqbali kari waayeen siiqadan islaamiga ee loo diiday qba loo qoro araxmaan araxiimtan la diidaya iyo maxamedun rasuululahidan la diiday iyo wixii lamida waxay kaloo aqbali kari waayeen oo aada ula adkaatay in qofkii muslimka ahaa ee soo baxsadee yimina in dib loo celiyo oo mushrikiinta lagu celiyo inta kale muslim ka soo baxsatay qolada dabeetana aan la soo celin dabeetana maalmaha nabiga alayhi salaatu wasalaam hadallo badan bay ku celceliyeen hadalladay nabiga ku celinaya waxaa kamid ahaa sa saxiixu muslim kuu dhigayo yaa rasuul allahi taktub hada ma waxaad ka qoraysaa baa lagu yidhi ilahay rasuulkiisiiyo heshiiskan iyagoo diidan aad mooda inay aad u rabaan in wax laga bedelo yaa rasuul allahi taktub hada qaala nacam ha buu yidhi ilahay rasuulkiisii inahu man dahaba ilayhim faabcadahu allah yani in muslimkana aan la soo celin ka iyaga inaga yimaada xaggooda yimaadana in loo celiyo masaasaad qoraysaa buu yidhi haabu ku yidhi nabigu alayh salaatu wasalaam dabeetana nabigu wuxuu yihi inahu man dahaba ilayhim faabcadahu llah ka anaga naga yimaada xaggooda qabta ilaahay ba ka hafogeey de waa nin ridoobay maxay muslim ku falayaan soo celintiisa hadduu diidiiba kasoo baxo gaalada xaggeeda doontay oo nabi maxamed ka cararay soo celintiisa waxaa lagu falaya saasi daraaddeed wuxuu nabigu yihi ka anaga naga taga ee iyaga qabta ka allaba hafogeeya buu nabigu yihi alayh salaatu wasalam aniga yuu igu soo noqonin waman jaana minhum ninka iyaga kamida inoo yimaada yani ninka muslimka ee mustadcafka ee xaggeena yimaada sayajcalu llahu lahu faraja wamakhraja ilahay baa kuwana albaabka loo furi doona iyo makraj iyo meel ay ka baxaan cadhadu aad bay u badatay markii weedhaa la maqlay waxaa la yidhahdaa cumar ibn khaaab maalintan hadallo badan buu nabiga ku celceliyay alayhi salaatu wasalaam intuu yimi buu yihi alasta nabiy llahi xaqa nabigu la hadlaya alayhi salaatu wasalaam miyaad ilahay nabigiisii oo dhaba ahay buu ku yihi nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi bala waan ahay buu yidhi alasna cala alxaqi wa caduwuna cala albaatil annagu miyaanan muslimiintii xaqa ku taagnayd ahayn buu leeyahy cadowga iyaguna aanay ahayn gaaladii baatilka ku sugnayd nebigu wuxuu yihi qaala bala ha buu nabigu ku yihi qultu cumar markaa wuxuu leeyahy falima nucta daniya fi diinina idan taliidatan maxaanu diinta iyada ugu qaadan dullinimadan maxaanu aqbalaynaa buu leeyahy marka haddaan anagu ahlu xaq nahay iyaguna ahlu baatil yihiin adigu ilaahay rasuulkiisii aad tahay sidee baynu dullinimo u aqballa gaal baa wax kuu yeedhinayo wuxuu yeedhiyey sahil ibnu camar umaad maanta leeda halagu hala qoro sidaa ha loo yeele sidaan waxaan u aqballaa buu leeyahy muslimna hala celiyo sida tanna hala yeelo sidaan tan u yeelayna nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi xadiidka musnad imaamu axmed buu ku yaala waana xasan wuxuu nabigu ku yidhi alayhi salaatu wasalaam inii rasuul llah walastu caasihi wahuwa naasiri anigu ilaahay rasuulkiisii baanahay caasiina maayo ilaahay wuxuu i faray isagaana ii gargaaraya yani wuxuu tilmaamaya nabigu alayhi salaatu wasalaam qadiyadda tan in qadiyad waxyiya tahay tala tala iyo warar kale wax u baahan in aan ahayn dabeetana anigu ilaahay rasuulkiisii baan uma caasinayo wixii ilaahay uu i farayna sidoodaan u fulinaya waxaa jirtay baynu nihi markuu nebigu soo baxay alayh salaatu wasalaam riyo u sheegay uu ku riyooday oo ahaa riyada suuratu maxamedna ay ka warramaysa inay tegi doonaan muxalliqiina waa muqasiriin inay cimraysan doonaan iyagoo bartimaa xirtay oo bartimaa gaabsaday oo dee lasoo cimraysan doono ru'ya lambiyana waa waxyi oo in dee la taga way haddana waxaa muuqata in laleeyahay noqda arrimihii weli way isu qaban lahaayeen cumar iyo rag badan oo saxaabada kamid ah cumar wuxuu yidhi awalaysa kunta tuxadidunaa ana sana'ti lbayta fanatufu bihi miyaanad noo sheegaynin haddeen inaanu tegi doono xajka oo aanu tawaafi doono miyaanad sidaa noo sheegin buu yidhi ilahay rasuulkiisiiyo nabigu wuxuu yidhi bala faakbartuka anaka taatihi alcaam kuu sheegay anuu miyaan ku yidhi sanadkaa tegaysaa buu nabigu yidhi alayhi salaatu wasalaam inaad tegi doonto oo xiiran doonto oo saatan waa sheegay laakin miyaan kuu sheegay buu nabigu leeyahy alayhi salaatu wasalaam inay sanadkan dhici doonto may baan idhi buu yidhi dabeetana wuxuu nabigu yidhi fainaka aatihi wamutawifun bih waanad tegi doontaa waanad ku dawaafi doontaa buu nabigu yidhi alayhi salaatu wasalaam sida xadiiskii saxiixu lbukhaari uu tilmaamaya cumar muu fadhiisanin hadalkii abibakar buu utegi abibakar bu hadalkiioo kale ku yidhi abibakar wuxuu yihi ya cumar ilzim warza xaytu kan fainii ashhadu anahu rasuul llah abibakar muslim wuxuu kaga gedisnaa maalinna wuxuu nabigu yidhi hadalkama soo celin abubakr sidiq waatan yihi waxyaaba lagu bixiye la tilmaamo waxaa kamida markay qurayshi tidhi iyo carabi wuxuu yidhi xalay baa inta lai dhoofiyey laigeeye baytulmaqdis inta maka laiga kaxeeyey haddana baytulmaqdis baa laiga qaado samaawat sabc baa lay dhaafiyey dabeetana shajaratulmuntaha baan tegey dabeetana war baa ilaahay usoo sheego dib baan usoo noqdo intaba waanu isla xalayto ee waxaasuu sheegay saaxiibkaayo ma rumaysanaysaa haa buu ku yidhi yani nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam wixii ilaahay uusoo waxyado si dhab u rumaysna wuxuu ku yidhi markaas isagoo cumar la hadlaya ilzim warza waar arrinka nebi maxamed un laazim koorihiisa qabta yani hasii day haddaad aniga war iga rabto abibakarow hayso nabiga alayh salaatu wasalaam dacalka qabso hasii dayni waxaanan kuu sheegaya anigu oon ilaahay uga markhaati kacay inuu ilahay rasuulkiisa yahay cumarna wuxuu yihi waana ashhad amba ilahay rasuulkiisa inuu yahay waa qirayaaye laakiin in gaalo wax laga aqbala mubaanu ogolaysa tanba isaga la adkaatay cumar oo aqbali kari lahay ilaahay rasuulkiisii inuu yahay waan qirayaa buu leeyay cumar weeruhu maalintan lahaa waa kii waagii dambe wuxuu odhan jiray maa ziltu asuub waatasadaq waactaq min aladi sanact makhaafata kalaami aladi takalamtu bihi yawmaidin xataa rajawtu an yakuna khayra kamaan zuulin buu leeyay weligay inaan soomo oo sadaqadaysto oo addoomaa xoreeyo maalintaa wixii aan nebiga ku yidhi buu leeyay yani si aan ukalkalafsanaa maalintaa markaan dib u xasuustaba soon iyo sadaqa iyo waxbixi ayaan samayn jiray buu leeyay ilaa ayaa jiri ilaahay taa kaa cafi waxaa meesha ka muuqata cumar muu rabin inuu nabiga caasiyo alayhi salaatu wasalaam laakin wuxuu rabay inuu fahmo xikmada mawaaqiftan ku jirtaa maxay tahay xikmada mawqifkan inaynu qaadano ku jirtaa maxay tahay ee shuruudan sulxiga ee gaalada inoo yeedhasa xikmada ku jirtaa maxay tahay wuxuu u arkayay in meeshan ay ku jirto inay gaaladu gacan sareen kaanama ay leedo kale walidalika ba culamadu waxay yidhahdaan wixii kasoo felay cumar masalada ku saabsanaay oo dhami insha allah maajuur inuu noqdaabay u badan tahay waayo wuu ijtihaadayay una wuxuu rabay un ilahay rasuulkiisa iyo diintooda inuu cizeeyo kamay ahayn yani inuu diinta ka hor yimaado ee isagu wuxuu diidanaa un wuxuu sharca malaa gaaladii waaba loo yaro dabdabcee diinta kor u qaado ayay ka ahayd iyo ijtihaad nabigu alayhi salaatu wasalaam sidii ayuu qaatay sulxiga heshiiskani markuu socday waxaa la yidhahdaa saxaabadii murugo hayru caadiya ku dhacday xataa kaaduu an yuhliku axaadiista qaarkood waa kuwa tilmaamaya waxbay ku dhawaadeen maalintan inay halaagsamaan weliba gaar ahaan markay arkeen abujandalo dib loo celinayo oo qaylinayo le yaa macshar almuslimiin atarudunanii ila ahli shirki fataftununi fi diini war muslimiin ey buu ku qaylinaya war magaala igu celinaysaan waxaad doonaysaan in diinta layga saaro magaala dib igu celinaysaan oo waxaad rabtaan in diinta layga saaro aw nabiguna leeya ya aba jandal isbir waxtasib aba jandalow sabir buu nabigu ku lahaa oo xisaabso ilaahay dartii u xisaabso wax dhib kugu gaaraysa adkayso oo sabir oo ilaahay dartii u xisaabso faina allaha caza wajala jaacilu laka waliman macaka min almustadcafiina farajan wamahraja ilaahay baa adiga iyo kuwa kale maka lagu haystaba ilaahay baa kuu yeeli doona wadaha ka baxdaane sabir buu nabigu kulahaa alayhi salaatu wasalaam ina qad caqadna baynana wa bayna alqawmi sulxa nimankan heshiis baanu la galnay heshiiskana jebin mayne sabir oo adkaysu nabigu kula alayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhahdaa cumar abu jundal buu dhinac socday isagoo seef sita oo ku boorborinaya oo isleh mar un yarkumuu seefta la boodo odaygama madaxa ka jaro seeftan intuu la boodo abu jundal laakiin waxba mau aqbalay ka jarine siduu nebigu yidhi oo aqbalay oo uu iska noqday waana la celiyey waxay muujinaysaa siday saxaabadu halkay taagnaayeen cumar ra'yiga kani markii hore lamuu toosnayn laakiin in warka nebiga la raaca iyadu uma baahna falsafad iyo sharax badan ee ilahay baa qur-aanka wuxuu ku leeyay wamaa kana limuminin walaa mu'minatin ida qada allahu warasuulahu amran an yakuna lahum alkhiyara min amrihim ilahay baa wuxuu leeyay uma cuntanto rag iyo labtoona qof muslima haddii ilaah iyo rasuulkiisu ay wax xukumaan in ay doorasho yeeshaan uma cuntanta baa ilahay leyi ilahay hadduu wax xukumo ama nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam uu wax xukumo doorasho malihid adigu dambe way dhamaata waa inaad raacdaa qurayshina waxaad moodaa weli inay muslimiinta cadcadaadiso xataa fi lmufaawadaat waa ka muuqata bale waxaa ka muuqday mararka qaarkood xataa inay isku dayayeen inay dagaal sameeyaan oo kooxo kamid a quraysh taasi intii xataa wadahadalladan iyo waxyaabaha kani socdeen dhowr goor weeraray soo qaadeen dabeetana ciidanka muslimiinta abaa qabtay markay qabteenna nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu faray in la iska sii daayo nabigu alayhi salaatu wasalaam waktigan oo dhan wuxuu raadacinayay in heshiis u la galo waana ka ilaahay subxaana watacaala qur-aankiisa ku tilmaamaya wahuwa aladi kafa aydiyahum cankum waaydiyakum canhum bibatni maka min bacdi an adfarakum calayh waa kii ilaahay subxaana watacaala gacmihiina kala xidhay kadib markii aa ku kulanteen maka idinkoo guulaystay haddana ilaahay subxaana watacaala idinka celiyay dad badan buu ka qabtay nabigu alayh salaatu wasalaam wuu sii daayay mar kastaba arrimahan oo dhami muslimiintii waxaad moodaa inay warwar badan ku abuureen mar soddon dhalinyaraabaa weerar soo qaaday waa la qabtay dabeetana nabigaa sii daaya alayhi salaatu wasalaam haddana intii sulxiguba dhacay kadib ee mushrikiinta iyo muslimiinta waxoogaa la isku dardarsamay afar mushrikiinta kamidoo nabiga si xun u caayiya buu arkay salamata bn alakwac saxaabigii laodhan jiray wuu soo qabtay haddana nabiga alayhi salaatu wasalaam sii daayey toddobaatana iyo nin oo kaloo mushrikiinta kamid ah haddana lasoo qabtay nabigu alayhi salaatu wasalaam wuu sii daayey ilahina marka qur-aanku ku tilmaamaya huwa aladi kafa aydiyahum cankum waaydiyakum canhum bibatni maka min bacdi an adfarakum calayhim axdaadtan in ay dagaal soo sameeyaan oo la qabto oo haddana uu nabigu iska sii daayo alayhi salaatu wasalaam dhacdooyinka ah iyo dhacdooyinkii ka horeeyey ee ku saabsaysnaa heshiiska iyo bunuudda ama qodobada uu ka kooban yahay oo ay kamid ahayd baynu leenahay inay muslimiintu sanad ka noqdaan ay kamid ahayd in ciddii muslimee soo baxsatay iyaga utimaada muslimiin utimaada loo soo celiyo intaasi oo lagu daro haddana qaabkii loo qabay waraaqda oo ay nimanka quraysheed isku adadkeynayeen nabiguna calayhi salaatu wasalaam uu fudaydiyey waxaad moodaa arrimahaas oo dhamme inay saxaabo badan maalintan ka cadhaysiisay ama niyad jabisay ama ay yaro madax adeygeen iyagoo aad sodhan karto malaa waxay in badan rajaynayeen in alla subxaana watacaala uu axkaam kala soo dejiyo sulxiga kan wax laga bedelo waxaynu soo tilmaamnay mawaaqiftii uu cumar taagnaa ama weeruhu nabiga kula alayhi salaatu wasalaam waxaanad moodaysa inaanay mawqif cumar qura ku kooban ahayn murugo badan inay u geysatay saxaabadii nabiga alayhi salaatu wasalaam sida awgeed ayuu nabigu wuxuu saxaabada faray in naxrin la sameeyo in taxallul cimraa u xidhnayd way soo xidheen way soo socdeen laakiin waa laga joojiyey waa fa in uxsirtum fama staysara min alhadyi markaa haddii in lagaa joojiyo xajkii ama cimradii intaad xidhxidhatay adigoo soo xidhay oo soo socda oo meesha ku socda lagu diida inaad gasho ama xanuun kugu dhaca ama xun hadday yimaadaan waxaa banaan markaa qofku inuu halkaa uu joogo ku qalo xoolihii oo uu qaato ruksadaasi alla siiyey subxaana watacaala nebigu markaa wuxuu amray saxaabadii ha la qalo xoolaha si loo taxallulo yani ixraam baa uxidhnaa cimray u socdeen si markaa cimradii loo dhammaystiro oo halkaa quraysh ay ku joojisay loogu dhammaystiro xoolihii hadyiga ahaye loo waday xarabka loo waday xagga kan in halkan lagu qalo markii uu nebigu amray calayhi salaatu wasalaam uu yidhi kaca oo xoolahana qala idinkuna xiirta ayaa cidi nebiga la hadli weyday calayhi salaatu wasalaam aad bay saxaabadu maalintan u murugaysnaayeen waxaanay rajaynayeen malagay jireeyeen in uun balin waxyi kale soo dego oo masaladan sidan wax laga bedelo nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi kao sidaa yeela cid baa dhaqaaqi weyday mana ahayn wuxuu uga bartay saxaabadiisa intuu wax u sheego in la dhaga adayga ma ahayn wuxuu nabigu u bartay alayhi salaatu wasalaam mar labaad buu nabigu yihi war kacoo xiirta oo xoolahana qala dabeetana waa la dhaga cuslaaday mar saddexaad ayuu yidhi kaca oo xiirta waa la dhaga cuslaaday arrinkii markuu nabigu alayhi salaatu wasalaam ay ku dhaga adkaadeen saxaabadubu soo baxa haweentiisii la socotay umu salama saxaabiyadii la odhan jiray umahaat lmu'miniinka ka mid ahay ayuu wuxuu nabigu ku yidhi maanta waxaan kala kulmay asxaabtii dabeetana wuxuu sheegay nabigu alayhi salaatu wasalaam qisadiisii way la talisay markaas tala ayay soo jeedisay umu salama ay nabiga kula talinayso inuu yeelo oo azmadan ama dhibtani ay ku faydmayso waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyo adigu dad saddex jeer sidaa tiro idinku aqbali weyday waxba hadalkalaasi wadan adigu bax neefkaaga qal kii ku xiirayena u yeedho xiiro markay arkaan inaad adigu waxaan camaliyan u samaysay dee waxay arki doonaan inaan arrinkan kasoo noqnoqon lahayn nebi maxamed ba alayhi salaatu wasalaam inu fuliyey nabigu alayhi salaatu wasalaam taladii umu salama ayuu qaatay waataynu nihi nabigu aad buu utashi badnaa aad baanu saxaabada iyo dadka ula tashanayay waataynu soo tilmaamnay xagga horena inaynu in badan isagoo saxaabada la tashanayay soo tilmaamnay xataa imika intaanu xudaybiya jooga inagii soo tilmaamnay inuu kala tashaday markii la yidhi quraysh iyo axaabish iyo dad badan baa kugu soo baxay inuu dhabarka ka weeraro oo u weydaarto caruurtii iyo reerihii iyo xoolihii iyo waa kan ay abubakar ra'yiga uu soo jeedinaya ilaahay rasuulkiisa iyo waan umayna soo bixin dagaale cimradeenaynu iska wadanana wixii naga horyaba hadday inoo diidaan aan la dagaalano iminka markii qadiyadani ku adkaatayna umu salama baa nabiga la talinaysa calayhi salaatu wasalaam oo runtii umu salama waxay u tilmaamtay nabiga ra'yi aad sadiid u ah ra'yi aada u toosan oo ah inuu isagu camalka fuliyo markay saxaabadu arkaan siduu nabigu yeelaya calayhi salaatu wasalaam dhammaantood way ka daba yeeli doonaan sidii buu yeelay nabigu alayh salaatu wasalaam neefkiina wuu qalay cidna wuu u yeedhay oo madaxii baa loo xiiray markay arkeen in nebigii yeelay oo aan wax kala harsanayn ayay saxaabadiina kaakaceen oo xoolihiina qaleen ilaa iyo baa la yidhahdaa toddobaatan geela oo neefkii geelaba toddoba nin laga qalayo ayay qaleen waxaanay bilaabeen inay isu xiirxiiraan laakiin waxaad dareemaysaa xataa iyagoo awaamirtii fuliyey nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ku dayday haddana mas'alada tani siday ugu weynayd wuxuu saxaabiga xadiidka warinaya ku tilmaamaya waanu isu xirnay buu leeya xataa kaada yaqtul xataa kaada bacduhum yaqtulu bacda dami iyo warwar daraaddeed xiirista ilaan madaxa iskoogoyn gaadhnay buu leeya yani dee qof maqani hadduu kuu xiro khatar bay iska tahay inuu madaxa ku gooyo muuskaasi uu kugu xirayo birtaasi uu kugu xirayo walidalik siday u murugeysnaayeen waxay waadeen bule inay isdilaan qaabkay isugu xiirayeen nabigu alayhi salaatu wasalaam maalintan wuxuu gawracay baa la yidhahdaa u qalay awr weyn oo uu lahaa shaydaankii abijahal la odhan jiray oo xoolihii haniimadii bedar ay muslimiintu u heleen ayuu maalinta nabigu alayhi salaatu wasalaam qalay isagoo kaga sii cadhaysiinaya qoladaas hadyigii xudaybiyana filxil ayaa lagu qalay inkastoo in yaroo kamidi ay xaramka dhankiisa gaadhay saas bay muslimiintii ku taxalluleen ama ay ku dhamaysteen cimradoodii oo ay ku qaateen xukmigii qofkii la xasriyey ama se laga joojiyey haddii sidan ay ku dhamaystireenna waxa weeyaan inaan qadaaba lagu lahayn waxaa bilaabmay markaa in ciidanku dib ugu soo guuro oo magaalada madiina dib ugu soo noqdo kadib baa la yidhahdaa markii ay joogeen sida uu yani masaa'ilkan degitaanka iyo joogistiiy waxaa had iyo goor waa iska tasaamuxaan waaqidii iyo waxbay kasoo qaadaan wuxuu leeyahay waxay deganayaan labaatan maalmood rixladooda ama socodkooduna iyaaban wa dhihaaban waxay qaadatay baa la dhahaa ilaa iyo bil iyo bad labaduba waa riwaayadan sanad saas iyo wadanin ilaa bil iyo badh ayay joogeen azwa xudaybiya intii lagu jiray haddaynu dhacdooyin yaryar oo dhacdhacay soo tilmaamno waa waktigii ama ghaswadaa gudaheedu nebigu ugu ogolaaday ninkii kacab ibnu cujra la odhan jiray oo ixraamka u xidhnaa oo cimrada raggii soo xidhay ahaa ayaa madaxa dhibi ka gashay injir iyo waxbaa ka galay madaxa dabeetana wuu xanuunay iyadoo aan la gaadhin waktigii xalqiga la samayn lahaa ayaa ninkan waxaa loo ogolaaday inuu madaxiisa isagu iska xiirto laakin fidya inuu bixiyo faman kana minkum mariidan aw bihi adan min ra'si fafidyat min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk waa nusuustaasi ninkay sababtiisa kusoo degtay baa la yidhahdaa waa la leeyahy subxaana watacaala ninka idinka idinka mide xanuunsada ama madaxa dhibi ka soo gaadho fidya ha sameeyo oo neef adhiya ha galo ama saddex casho ha soomo ama masaakiintii ha quudiyo lixdankii miskiin iyo wixii lamid ahaa intii lagu jiray ghaswadatan ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u ogolaaday saxaabadu inay guryahooda ku tukadaan ama meelahooda marka roobku soo da-ayo oo xadiiska ibnu maaja isna sanadkiisoo saxiixayay ayaa sidaatan tilmaamaya waxa kale oo nebigu calayhi salaatu wasalaam ghaswadan intii lagu jiray waxyaabaha la dareemi karo waxaa kamid ah heshiis buu nebigu la galay calayhi salaatu wasalaam nimankaas nabadeed culamada bar baa yidhahda ma laga dareemi karaa muddadan uu nebigu la galay inay aqsal mudda heshiis la xidho inay noqon karto waxyaabuu waktigan xudaybiye lagu jiray dhacay waxaa kamid ah ma habeenkii waktigii roobku u da-ay buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi dadka waxaa kamid ah xalay mid gaaloobay waxaa kamid ah mid ilaahay rumeeyey ilahay baa yidhaha waxaa kamid a dadka mid iga gaaloobay iyo mid rumeeyeyba wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay leeyay waxa alle ka gaaloobay ka yidhaahdo mutirna binawi kada wa kada xidig hebel iyo xidig hebel ba xalay roobka inoogu daay ka yidhaahda ilahay buu ka gaaloobay buu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam xidigahana waa rumeeyey ninka yidhaahda ilaahay naxariistiisii baanu helayna ilahay buu rumeeyey subxaana watacaala yani waa waxa aada u fool xun nimcada allihii keenay subxaana watacaala cid aan hayn in loo nisbeeyo xataa aan la daayo yani bini aadamka caadiga ah qof intaad wax siiso wanaagaad ugasho haddana cid kale loo nisbeeyo adiga lagu dafiraa wax qurux badan ma aha intaad cid wax u samayso wanaagiisaba u samayso in haddana inta adiga lagu dafiro cid kale la siiyo lifta waa waxaad u liita ilahay ba subxaana watacaala roobkiiyo naxariista keena inta ilaahay inoo naxariista in cid kale loo nisbeeyo oo la yidhahdo xidig hebel baa xalay roob ku daaya xidig hebel bu ku daay waa ulmi waxyaabaha laga faa'iidayo ghaswadatan waxaa kamid ah tafaulka inuu nabigu jecla alayhi salaatu wasalaam oo markii suhayl ibnu camr ba u yimi sahula amrukum laha arrinkiini baa laydin fudeydiyay in wax la tafaulo laakin basaysiga shareecadu ma ogola inaad wax ka baasaysato waxyaabaha aynu ka faaidnay ghaswadan ay soo aragnay waxaa kamid ah aahaartii nabiga calayhi salaatu wasalaam in lagu tabaruki karo sidii waysadiisi iyo biyihii ka daadanaya dadku ismarmarinayaan ama laisku sii masixi jiray laakin aathaar saalixiin waxle lagu tabaruko garan mayno ama maxoogana waxyaabaha ghaswadan intii lagu jiray dhacay waxaa kamid a markii laga soo noqday ghaswada sane dhexda lasii socday ayay muslimiintu salaadii subax ka seexdeen waxaa la yidhahdaa ciidankaa meel degay dabeetana bilaal baa noqday ayaa loo diray ilaalada inuu ciidanka ilaaliyo dee salaadiiy waxu kiciyo bilaal ayaa markaa hurdadii ka tiro badatay baa la yidhi isna uu gamaa indhaha wuxunbay dadku kala qaadeen iyadoo cadeedu xaggaa sare marayso ayunbaa ciidankii oo dhami indhaha kala qaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam waa halkuu ugu jiday markaa faman naama ninkii salaadiisa ka seexda ama hurda ay ka kaxayso inuu markuu indhaha kala qaado inuu tukado yani hadaabay iyada tan inay caado lagaga dhigtaa maaha habeen kasta intaad ka soo jeeda jeeda jeeda inaad tirahdo salaadii subax horday ku dhaaftay taasi si maaha iyadu laakin hadaabay dhacdo subax subaxa ma hal habeen ama wuxuun inuu shaytaan haalib kaa noqdo oo qofka ay hurdadu lama tagto ilaa iyo tacdheeri kasoo baxayso waxaa korkiisa saaran mar alaaliya markuu toosa indha kala qaado inuu tukado soomaalida inta badan dhaqan xun bay leedaha duhurkuu la sugaan duhur iyo waxala lama sugo markaad soo toostay ayaa la weysaysta markaas baa la tukadaa intii dhexda lasii socday ee lasoo noqdayna mucjizaad kale ayaa nabiga ka muuqday calayhi salaatu wasalaam waxaa mucjizaadkan ka muuqday kamid ahaa taksiiru acaami walma cunadii iyo biyihii oo uu nabigu alayhi salaatu wasalaam barakadiisa ilahay ku badiyey waa kii lahaa salamata bnu lakwax saxaabigii la odhan jiray nabigaanu la baxnay buu yihi azwa ghazawaadkayga kamid ah dabeetna waxaana halalay buu leeya dhib aada u tiro badan leh ilaa ayaanu ku talagalnay inaanu qallo xoolihii aanu fuushanayn markaas markaasuu nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuuna faray buu yihi inaanu soo ururino war balweelka waxa raashin idinku jira keena buu yihi nabigu alayhi salaatu wasalaam nin walaba wixii raashin uun ku hadhay qandiyadiin iyo weelashii raeteteen soo ururiya intii baa la soo ururiyey dabeetana waxaa loo goglay bisaad yaroo harag yar saan ayaa loo goglay saantii markii loo goglayna waxaa la yidhi dadka wixii qof walaba raashin waxaad haysatay halkaa ku ururi raashinkii baa meesha lagu ururiyey waan eegay buu yidhi inaan eego waxa aada u yar karabdat lcanzi buu ku tilmaamay kooman yar yaro aan naf lahayn ayuu noqday wixii ciidanka dhan laga helay ciidan dhan oo kun iyo afar boqol oo nina ayaa wax yar oo inta leeg waxaa yar wax leeg buu leeyahay oo kalaa laga soo helay wax raashin ah markii lasoo ururiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam intaas yar ee laga soo helay buu ugu duceeyey oo ilaahay u weydiiyey inuu u barakeeyo dabeetana cuna baa la yidhi tii bay cuneen waan wadnay wadnay wadnay buu saxaabigu leeyahy ilaa kun iyo afartii boqol nin ba ay fuleen raashinkii yaraa intii yarayd ee meesha lagu soo guray ilaa kun iyo afartii boqol nin ba ay ka dhargeen dabeetana waxaa la yidhi weelasha ku gurta baaqigiina weelashaanu kusoo guranay buu leeyahy markaasuu nabigu wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam fahal min wudu war wax waysaa ma haysaan nin baa waysadiisii yarayd keeno oo waxaa la yidhi intaa yare kan wayse yaro haraga taa yar intaa ugu jirta mooyaane wax kale lama hayo wuxuu nabigu yihi alayhi salaatu wasalaam meel qadax weyn weel bal ku shuba weelkan dabeetana waa iyana ugu duceey kiina waa ugu duceeyey wuxuu leeyahy saxaabigu biyihii sacbadaan xoog u dardarsanayno waanu wadnay ilaa iyo kun iyo afartii boqol ninba halkii wayse yarayd laga wada weysaysto laga cabo laga dhamaystirtay hal wayso yar ayuuba alla barakeeyey aan biyaheeduba go-in xagga horena waataynu kusoo marray xudaybiya markii la tegayna ceelashii ama meeshii biyihii intay ka go-een inuu nabigu alayhi salaatu wasalaam ceel dhinac intu istaaga ugu weysaysto biyo yar ugu shubay ama qaar leeb ugu ganay calaa kulli xaal biyo in marka horena alla uu barakeeyo ay biya ka heleen dhexda markii lasii socdo ayaa waxaa soo degay suurad qur-aan ah